bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo eedii idaacadda dalsano qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena ugu waaweyn idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo ba ka soo saaray dagaal beeleedo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada tababarahanta loogu qaaday dalkaas eritareya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in dowladda soomaaliya ay dagaalamayaasha al-shabaab kaga guulaysatay dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo digniin ka soo saartay weeraro ay qaraxyo al-shabaab ay qorsheyn inay ka geystaan magaalada muqdisho warar dheeraada oo ka soo baxaya khasaare ka dhashay weerarii dagaal toos oo ka dhacay deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dadaalada oo ka dhigaysa t b lfta ee nairobi ka socda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waa qodobadii wararka ah ugu waaweynaa kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay weeraro ay qaraxyo al-shabaab ay qarsheen inay ka geystaan magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena maxamed iidle
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta soo saartay digniin cusub oo ku socota shacabka ku nool magaalada caasimadaahi ee muqdisho taas oo la xiriirta weeraro ka dhaca magaalada oo ay dowladdu sheegtay inay qorsheynayaan al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan guud inta ay dalka ka socdaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa milkiilayaasha hoteelada makhaayadaha iyo goobaha ganacsiga ku yaala magaalada waxa ay fartay inay iyaguna muujiyaan taxadar dheeraad ah sidoo kalena dowladdu waxa ay shacabka uga digtay inay tagaan meelaha khatarta oo ay ugu imaan karto ee ku yaala magaalada muqdisho sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa intaas waxa uu kusii daray in shacabka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka si looga hortago falalka amni darro ee dalka ka dhici kara qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi in shacabku ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo howlgalka beegsiga ah ee al-shabaab ay dowladdu kaga soo horjeedo si gaar ah dowladdu waxay milkiilayaasha hoteelada makhaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsi ay u soo jeedinaysaa inay muujiyaan taxadar dheeri ah muwaadiniinta waxaa loo soo jeedinayaa ayaa lagu yidhi warka dowladda inay si taxadar leh ay ula socdaan islamarkaana ay yareeyaan tagista laga maarmi karo ee goobaha ay khatarta uga imaan karto sidoo kale warka dowladda ayaa waxaa lagu yidhi waxaa la xasuusinayaa milkiilayaasha guryaha hoteelada galaashada iyo goobaha kaleba in ay il gaara ay ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ka socda goobahooda ciddii aragta ficillo shaki lena waxaa laga codsanayaa in ay deg deg ay u soo wargeliyaan laamaha amniga ayaa lagu yidhi qoraalka ciidamada amniga waxaa ka go-an in ay sii wadaan howlgallada qorshaysan sidaas darteedna waxaan ka codsanaynaa shacabka in ay dulqaad muujiyaan ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya magaalada muqdisho qaybo badan oo ka mid a ayaa waxaa xilligan ka soconaya howlgallo baaritaano baaxad leh oo ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa war ka soo saaray dagaallo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawo isagu u sugan magaalada jowhar ayaa waxa uu ka hadlay dagaalo in dagaalo beeleedyo dhowaanahanba ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago islamarkaana dadku ay ku baxaan sidii looga qayb qaadan lahaa dagaaladaasi loo joojin lahaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu dhowaantan uu bilaabi doono sidii wax looga qaban lahaa in dagaalad beeladeesi la joojiyo madaxweynaha ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ee ku diraray dagaano hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe inay shuruud la-aan u joojiyaan colaadaas madaxweynaha xuseen ayaan darro tahay in wakhtigan la joogo dad ehela inuu dhex maro dagaal suka iyadoo dagaanadeena ay ka socdaan buu yidhi howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ayaa faray maamulka gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada cadale ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxgaradka iyo culamadiinka inay ku baxaan soo afjaridda colaadaasi wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay si deg dega looga qayb qaato in la joojiyo dagaalbeeleedyadan maxamed cali guudlaawe xasan ayaa ugu baryay in naxariista janno uu ka waraabiyo dhammaan dadkii ku dhintay dagaalka inta dhaawacyadan eebogoog ugu rajeeyay inuu caafimaad deg dega siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa dalka eritrea si afawarkii madaxweynaha ku sugan caasimada dalka eritrea ee caasmara ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalkaas eritrea siyaas afawarki isagoo sidoo kalena kula kulmay qaar ka mid ah ciidamada tababarka uga socdo dalkaas eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud safarkiisii hore bishii luulyo sanadkan ku tegay dalka dowladda eritrea uga codsaday in ciidanka tababarka u joogo qaar loo tababaro qeybo ciidanka cirka ah ayaa dowladda eritrea uga mahadceliyay kaalinteeda dhismaha ciidanka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa sanan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ducafta koowaad ciidanka xooga dalka kaaraan kuwa cirka ayaa warbixino ka dhageystay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka kuwaasuu la wadaagay madaxweyne ay diyaar u yihiin kaalintooda ay ka qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada tababarka ku jira uga warbixiyay xaaladda dalka ay guulaha dhammaystiran u baahan in lasoo gabagabeeyo ciidanka xooga dalka iyo shacabka soomaaliyeed uga madaliyay waxaana madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu la kulmay horay sanadkii aanu soo dhaafnay dhigiisa dalka eritrea iyagoona ka wada hadlay haniraade bish sanadkan aynu ku jirno in uu isagu u tegay dalka eritrea waxaana uu ka codsaday dowladda dalkaas eritrea in ciidanka loo tababarayo gaar ahaan kuwa soomaalida uu sheegay in qaar laga siiyo tababarkaasi ciidanka cirka islamarkaana dowladda soomaaliyeed codsiga ay soo jeedisay uu ka aqbalay madaxweynaha dalkaasi siyaas afawarki taana ay keentay maanta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmo ciidankii loo tababaray duulayaashii weliba ciidamada cirka soomaaliyeed warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerar iyo dagaal toosa oo ka dhacay deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan isaaq rashiid maxamuud ayaa warkan inoo haya faahfaahintiisa al-shabaab ayaa sida la sheegay weerar ku bilowday qaraxyo xigayna dagaal toos ah oo dhowr jiha ah oo ay ku qaadeen deegaanka burdaar oo dhinaca koofureed ka xiga magaalada beledweyne halkaasi oo ay fariisimo ku lahaayeen ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa gorgor sida ay ku soo warrameen dadka deegaanka dagaal daqiiqado socday una dhexeeyey labada dhinac ayaa deegaankaasi ka dhacay al-shabaab ayayna u suura gashay inay goortii hore gacanku-haynta deegaankaasi la wareegaan balse abaabul xoogle oo ay dib u sameeyeen ciidamada gorgor oo ay gacan siinayeen ciidamada deegaanka waxa ay dib weerar ugu qaadeen deegaanka kuwaasi oo la wareegay gebi ahaan deegaankaasi khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkii saaka waa berigii hore ka dhacay deegaankaasi dhaqdhaqayo kala duwan ayaa saaka ciidamada waxay ka wadaan inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo bulabarde iyadoona ciidamo gurmada oo isugu jira kuwa deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen deegaanka burdaar oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada gorgor deegaanka saaka lagu dagaalamay ayaa hoos yimaada magaalada beledweyne waxaana degan goobihii ay saake ka wada dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyadoona ay markaasi howlgallo kala duwan oo ammaanka lagu xaqiijinayo ay deegaankaasi ka wadaan deegaanada dhinaca koofureed ka xiga beledweyne ayaa al-shabaab horey looga saaray iyadoona fariisimo kala duwan ay ka samaysteen ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka kuwaas oo dagaal kula jira al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey cadaadis ayay la kulmayeen al-shabaab kuwaasi oo deegaano ka mid ah gobolka hiiraan lagala wareegay isxaaq rashiid maxamuud t v-ga dalsan beledweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay kaga adkaatay dagaalamayaasha al-shabaab inta badan dagaaladii ka dhacay gobolada dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladdu tallaabooyinkii ay qaaday ay ahayd in dagaal lala gala dagaalamayaasha al-shabaab intooda badan lagu guulaystay dagaaladii ka dhacay gudaha dalka waxaana sidoo kale ushay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay kaga guulaysteen dagaaladii ka dhacay qeybo ka mid a gudaha dalka al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo arrimahaasi sharaxaya ayaa yidhi qofkii maanta ka maqan oo aan daba iska raaciska khawaarijta aan ka qaybgelin dhaxal awogiisu ka qaday waxaan hubaa in ay dhammaadeen nimankaas wadankii ay deertan ay kasii dhammaanayaan isdaba raaciska inaad kusoo gaadhaan aan rajaynayaa idinkoo moralkaas wata idinkoo karaamadaas wata idinkoo tababarkiina wata ayaa laydinku soo dhaweyn doonaa waddankiina haddii ilaa yidhaahdo dadka soomaaliyeedna way guulaysteen dowladdiina waa guulaysatay shacabkeenna waa guulaysteen waa ka adkaan waxa yararkaa ayaad aragteen oo dhacdhacaya oo dhibaatada weyn laakiin geysanaya oo ay wadaani waa sirsirqo iyo dee qofku markuu dhimanayo wuu raftaa marka waa rafasho waxaad aragtaan markii looga adkaaday furimihii dagaalka markii ay baxsadeen ayay waxay kusoo dhuumanayaan caasimadda caasimadaasay waxay rabaan inay tusiyaan ay jawaab bixiyaan oy dhahaan waan joognaa weli taas marka oo caasimadda ayay booliiska shaqada ugu ballaaran oo sugaysa ay tahay waxaan rajaynaynaa oo aan shacabka soomaaliyed u ballan qaadnay in aan soo gebagabayn doono qarax iyo dhib dambe oo ka dhaca magaalada muqdisho dadka la ysku hadlaynaayo dadka aan magacooda wax kusoo ballan qaadnay oon ku shaqaynayna waa booliiska idinkoo sidaas rumaysan oo mas-uuliyadda xambaarsan ayaad soo noqonaysaan haddii ilaah idhaahdo nimankaas way tageen laakiin waxaa firxadkee ka soo haray ayaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysaan tababarkan waxaad tihiin safiiro dadka soomaaliyeed ayaad halkan u joogtaan waxaan rabnaa inaad muujisaan akhlaaq wanaagsan muslimnimo waxaan rajaynayaa inaad muujisaan isdhegaysi iyo ismaqal waxaan rajaynayaa in ammaan iyo eh, dardaaran wanaagsan oo ay idinka bixiyaan maalintaad qalin jebinaysaan inay saraakiishiinu ay idinkaga ay idinkaga bixiyaan haddii ilaah idhaahdo oo idinkoo ammaanan oo halkan ku ammaanan aad dib ugu noqotaan dalkiina waxaan idin leeyahay guulaysta guul baan idin rajaynaynaa madaxdii iyo shacabkii iyo dowladdii soomaaliyeed oo dhanna salaam baan idinka wadnaa guul baan idin rajaynayaa waddankeenni oo nabadaan rajaynaynaa innagoo barwaaqaan rajaynaynaa guul baan leeyahay reer jabuuti
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana wareegii labaad ee lagu doonayay in hubka loogu dhigo kooxda t b lefta ayaa ka socda caasimada dalka kenya ee nairobi hafeeyeenka dalkaasi etoobiya iyo sidoo kale saraakiil ka socota dowladda qeybta ka mid a t b lefta uu hogaaminaya taliyaha ciidanka weliba taliyaha ciidanka guud ee dalkaasi etoobiya ayaa sheegay in dowladdu ay wado sidii hubka looga dhigi lahaa kooxda t b lfta islamarkaana qeyb ay ugu qaadan lahaayeen inay ka mid noqoshaa ciidanka dowladda ee federaalka etoobiya midooda afrika ayaa hore usoo jeediyey in waanwaan lagu dhammeeyo xaaladaha ka taagan gudaha dalka etoobiya taasoo sababtay in xaalad bani-aadnimo ay ka- inay ka dhacdo qeybo ka mid a goobihii dagaaladu ay ka dhaceen warkii habeennimo idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matahelin warlahel yaabaa tale lahel